barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
qodobadaad duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha marchna waa siddeed labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacadda duhurnimo ee maanta idinku haynana waxaa ka mida nin geel jiro ah iyo nin reer washington ah oo iswaraysanaya dhancaddaa wuxuu yidhi dhancaddaa wuxuu yidhi dhamma ina warfaayow laba aabba wada dhalay waayuu kala dhantaaleen oo dhexal wadaago kala dheer ayaa nahay adigaaba dhoofo dhulhood ana aadee sidii baannu dhaladhool ugu dheelmannaayo sidii baan dharaaraha dhalcada u lugaynaa sidii baan dhufays iyo dhaxan weli u hurudnaa sidii baan dhalool iyo dhiga weli u sidannaa waan gartay goobta wacdanac ka dhacay talow ninka kalena muxuu ugu jawaabay goordho ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa qodobada aad maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona ka mid a dhallinyaro iskood isu abaabulay magaalada muqdisho oo samaynaya olole ballaadhan oo lagu xoojinayo nabadgelyada dhowr sanoo tegay dhaayuhu ma ay arag dhallinyaro quwad badan oo waxaa dhammeeyey rasaas waxay ku dhinteen bado waxay ku dhaawacmeen dagaal waxaa la dhantaalay jirkooda waxay dhooban yihiin jidoodkooda waxay dhowrayaan ma oga sidoo kale heesaha dabacsan barnaamijka dhallinyarada maanta kama marna
kuwan gartay goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaadna kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka hores waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida bakistan ayaa xus tacsi ah u samaysay dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaas ee ay ku dhinteen ilaa toddobaatan qof weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taalla ee lahore mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen ilaa soddon carruur ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan saddex boqol oo qof weerarkan waxaa geystay ururka daalibaan isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ee dagaalka kula jirta fallaagada shiicada ah ee dalka yemen ayaa sheegay isniintan inay sii daayeen boqol iyo sagaal maxaabiis yemeniyiina taas oo ay ku bedelanayaan sagaal u dhashay dalka sacuudiga oo la haystay hadal uu soo saaray isbahaysiga ayaan wax tafaasiila lagu darin oo ku saabsan cidda dadka u dhashay ee sacuudiga haysatay amaba halka lagu haystay laakiin dadka u dhashay dalka yemen ayaa waxaa lagu hayay meel ku dhow xadka dalka sacuudiga
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a cashay noloshu iyo waayuhu way kala duwan yihiin aad iyo aad ninba meelbu dunidan kaga nool yahay waa run ismaaciilo barnaamijkan soo socda wuxuu ka hadlayaa nin xeradiisii geela jooga oo degelkiisii fadhiya iyo nin horta geela mexeruu leeyahay waxaan u haystay inuu meel bannaan iska daaqo bannaan jooga mexero qaadaa jirta waxaa jirta xerooyin buu leeyahay hay ood yar baa inta loo waabo ma oodna ma celisaa geelu ka talaa laga Qaarkood- dhaadheeriye
waxay ku xidhan tarta deegaanka uu Oo, joogo waa meelaha qaar waxaa loo sameeyaa bannaanka la fadhiisiyaa meelaha qaar waxaa jirta xe- gole xero yaroo ma garanaysaa adigu waa garoon uu iska daaqo bannaan ah adigu meel baa la oo fadhi sheedaa laga daawado adigu meel baa la fadhiisiyaa Waa marka gartay.
ninkaasi intuu geeliisii soo xeraystay ayuu caanihiina intuu soo listay ayuu degel wuxuu fadhiyaa ardaagiisii waa gartay ardaag isagoo dab yari u baxayo ayaa nin kale oo washington dhex maraya iyo jaamkeedii ayay telefoon ku wada hadlayaan hay markaa dood baa dhex maraysa waa gartay ninka washington beri horaa dalkii ugu dambeysay hay wuxuu weydiinayaa uu leeyahay bal horta waraabii maciyaa abeesadii ma joogtaa wixii haraadki saameeyey noloshii halkaa waa gartay halkaasu kama jeeranaya halkaasu kama jeeranaya waa gartay horta waxaa saameyn yihiin ninkaasina wuu soo jawaabaya hay marka dabcan nolol kala duwan bay ku sugan yihiin marka ninkaas een, ardaaga fadhiya ama deerka guriga fadhiyo isaga wax ma ka weydiinaya washington mise war buu ma hayo oo wuxuu u haystaa nin fogaaday qaybaha dambuu kaga weydiinayaa oo uu hadba leeyahay waa garta marka iyagoo dooda u socoto hadba yara kacayo leeyahay horta sugan geela soo yar celiya sugan halkan ma garanaysa marka ninkana uu leeyahay kana jamba maanta oo dhan gawaarida iska ilaalinaya gaari kugu dhicin marka labada nolol ee kala durugsan iyo waayaha dhex maray cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa wuxuu kala warayst ka waraystay anaadee khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye oo hal abuur reer burco ah xilli uu ku sugnaa magaalada hargeysa ayuu waraysigan la yeeshay qayb hore oo uu jacayl kaga hadlayay ayaad maqasheen qaybtanna wuxuu kaga hadlayaa doodaas dhex martay nin ku nool dalkan maraykanka iyo nin geeljir ah
walaal miyiga waan tegey muddo badan baan tegey markaa nolosha miyiga nin yaqaana tan magaaladana dee iminka jooga jooga horena u joogay baan ahay ma garanaysaa waana saaad sheegtay oo way kala duwan yihiin oo markay deegaanka noqoto ama qaaradaa noqoto ama dalalka noqoto dee way kala duwan yahay oo nin waliba dee wuxuu ku nool yahay qayb buu ku nool yahay markaa muddo dhaweyto ayaa waxaan ka tegay magaalada burco waxaan aaday maxaanku dhahday hawd bari magaalada burco adigu hawd baan aaday halkaa waxaan ugu tegay geel geelaa ninbaa maxaanku dhahay mas-uuliyaddiisa hayo oo wado oo dhaqa waxaa geelaa la hayaa nin raaciyahoo isagu maxaanku dhahay dadkan ciidanka ah ee maxaanku dhahay ku laca qaata ninkaa geela ka mas-uulka inay walaala yihiin baa wuxuu joogaa maraykanka magaalada washington ayuu joogaa markaa way wada hadlaan oo xidhiidh baa dhex mara ninkaa dabadda joogaa inta badan waa wardoonoo maxaa ku sugantihiin ma abaaraa dhacay roob ma da-ay maxaanku dhahay noloshiina caynka isagu waa wardoon noloshii horu garanayaa oo tii horu ka wardoonayaa wuxuu leeyahy bal talo aduu adee halkan ku sugane iyagiina talowsan yihiin haa noloshii hore nin joogi jiray markuu ahaa iminkana muddo dheer ka maqnaa wuxuu odhanaya hadduu dano waraabihii ma joogaa shimbiree caynkaa ahaa noloshii uu yaqaanay wixii uu soo xasuusto ayuu wax ka weydiinaya waxa weeyaan maxaanku idhaahdaa ninba waayihiisa meel dheer ku waabo waaba la kala fogaaday haye kadibna noloshoodii maxay dhahayn say isu waraysanayaan nolol kaluu uga sheekaynaya dalxiis baan u baxay meel heblaan iminka jooga marba meel buu ka soo wacaya wadarow dalxiiska markaa maxaad raacdaa maxaad ka shaqaysaa marka labadii nin dhacdadoodii laba ninoo aada u kala fog oo aan isku manaan iyo isku ujeeddaba ahayn weeye waxaan ka curiyay maansala dhehadhera markaa ninka xaggaasaa bilaabaya labada nin iyagaa isku xog waraysanaya oo way iswaraysanaya ninkaa dhoofsan iyo ninkani waa walaalo ninkan halkan jooga dhancaddaa la dhahaa ninkaa kalena magaalada washington buu joogaa markaa waxaa bilaabaya kii dhoofsanaa wuxuu yidhi dhancadoo warigahoo waxaan ahay nin dhoofo dhul shisheeye aadoo kanada u dhaqaaqo washington dhex joogo soo dheelalaabee sidii dhacanta jiilaal dhamac ma u kulaashaan dogobadii waaweynaayo waxay ma iska shidataanoo aydii ma joogtaan sidii dhacanta jiilaal dhamac ma u kulaashaan sidii halaq dhallaankii weli ma u dhunkanaya hadiyo jermiga waad aragto qofbaa intuu daar iyo waxaa ma laha iyo meel xaydaam iyo waxaa ma leh halkaasuu gogol yar dhiganaya dabadna ama abguri iska galgalanaysa ama ma garanaysa sidii halaq dhallaankii weli ma u dhunkanaya beelaha dhexdoodii dhuuriyadii ma lalaysa aarkiiyo dhurwaagii dheeha weli ma laayaan ninkii dhumucda weynaa dhoobigii ma noolya warma dawlis dheer baa weli ceel ku dhuraysaan dhiilkii madhnaa iyo dhooma weli ma sidataan xabagtii dhirkaynki iyo dhuxushii ma gurataan waxoogaa dhildhilashaa dhirtu midha ma leedahay sidii dhabarka maatada dhidid ma u tifleeyaa sidii dhaawacagihii dhig ma u sabeeyaa gantadii iyo qodaxdii maydi mudaysaa sidii gacanta dhabankii dhegta ma ugu haysaan fooraha dhanqalanka iyo dabaylihii ma dhacayaan awaaraha iyo dhoobada dhiirigii ma hurudaan soo wari dhawaaqiyo haatufka iyo dhambaalada bal war aan hee kaa helo warka soo gudbi noloshii aan ogaa sidii ma tahay mise waxbaa iska bedelay buu leeyahy haa oo dhurwaagi war dhurwaagi baa halkii dhurwaaga la odhan jiray geeli ma laaya oo iyag- noloshuu yaqaanay unbuu wax ka weydiinaya oo had iyo jeer miyiga waad aragtay oo dhabardhaan iyo qofkii dhabarku ku dhaaminaya oo dhib baa haysata iyo dawliskii oo biyaha lagu lagu lagu dhuraya iyo wixii baa la samaynayaa En, markaasna muxuu ugu jawaabay ma u warramayo xaalkama siiyey wuu warramay wuxuu yidhi dhan- dhancaddaa wuxuu yidhi dhancaddaa wuxuu yidhi dhamma ina warfaayow laba aabba wada dhalay waayuu kala dhantaaleen oo dhexal wadaago kala dheer ayaa nahay adigaaba dhoofo dhulhodana aadee sidii baanu dhalandhool ugu dheelmannaayo sidii baan dharaaraha dhalcada u lugaynaa sidii baan dhufays iyo dhaxan weli u hurudnaa sidii baan dhalool iyo dhiga weli u sidannaa sidii baanu dhuubkii dhirka uga samaynaa sidii baanu dhagixii dhuyaalo uga dayannaa sidii baan dhacarashiyo gaasaar u dhilannaa dhaanku weli sidii buu dhanqara u aroora had dhanqarhaa looga soo dhaansaday waad maqasha haa dhaanku weli sidii buu dhanqara u aroora sidii baa dhukaankiiyo noo dhibaa aleeluhu sidii baa dhallaankii dhabta ugu ilmeeya sidii baa nin dhiicale dhogor nagu xujeeyaa sidii baa nin dhaarsani u cunaa dhimbiilaha Mm, eh, sidii baanu dhool bari iyo dhada u sugaynaa sidii baanu dhaaliyo dhaqaale u dawarinnaa dhaala waa lacag oo sidii baa markaa tabaruc iyo dhaqaale iyo markaa abaaruhu dhacaan biyo loo raadinayaa oo taakula loo raadiyaa haa haye waxa weeye sidii baanu dhool bari iyo dhada u sugaynaa waxa nolosha ay ku xidhantahay waa intaa yar yar roobka ah sidii buu u dhoohaa aarkii dhoosha weynaa sidii baa dhurwaayadu dheehay u wadaagaan ninkii dhumucda weynaa dhoobigii ma dhiman weli sidii buu dhufaankii weli dhibu u leeyahay sidii buu nindhala iyo dhaqayada u maalaa sidii baa nindhaylada wejiga ugu dhaashtaa sidii baa nindheeh iyo dhalaal weli u leeyahay sidii baa nindhura weyn xeedhada ugu dhuuqaa sidii buu u dhigan yahay geesiga ma dhiidhiin waan gartay cashay horta weli wax badan baa xadhay waxaan aad uga helay mataqaana ismaaciilo Hee, siduu een, xaaladihiisa markuu ka warramayo haye.
inta dambe bootu ku dar wuxuu u booteynaya ninka washington jooga Haye.
haddii haddaad adinka s- aad ku subkataan kareem iyo waxyaaba warshada soo maro lasoo macmilay Haye, annagu sidii baanu dheeha ugu subkanaa buu leeyahay haye. weliba labeentaa haddaad he aragtid Yar.
cashay maana idiin sheegaysa intaan huruud ku qastaan aan ku dhaashan jiray ismaaciilo baasha weli weli lagama wuxuu ahaa kaasi khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer abwaan haariye wuxuu ku nool yahay magaalada burco cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu warramayay dabcan qayb kale oo xiise leh ayaa weli noo hadhay bal doodan laftigeeda halkay biyo dhigato waan arki doonaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ayaad dhegaystayaal weli la socotaan dhinaca muqdishona haddaan jalleecno ismaaciilow dhalinyaro iskood isu abaabulay ayaa magaalada muqdisho waxa ay ka bilaabeen olole ballaaran oo ay ku xoojinayaan nabadgelyada magaalada muqdisho dhallinyaradan markaa waxay leeyihiin dhibaatooyin fara badan ayaa hoosteena ka dhacay oo annagoo joogna dhacay marka waxay leeyihiin waa sii daawan weynay marka waxaan rabnaa inaan annagoo iskeena isu abaabulay inaan ka shaqayno ammaankii magaalada marka qaabkay uga shaqaynayaan iyo iyo bal wadooyinkaay u marayaan ayaa wariyaha v o a magaalada muqdisho seinab abuukar waxay ka wareysatay saadaq cabdulqaadir een, axmed oo ah guddoomiyaha xarunta nabadda iyo horumarinta soomaaliyeed fariimahaas waxaan ka baahinaa eh, social mediaha iyo idaacadaha lookalka ah oo aan fariimo gaagaaban oo wacyigelin ah aan ka deenno iyo weliba fidiyoyo aan hadda dubno oo aan soo wadno oo aad arki doontaan youtubeyada iyo aad ku arki doontaan iyo tifiyada dalkuu leeyahay oo annagoo tagno xarumaha eh, goobaha bulshada isugu imaato sida xeebta liido beerta nabadda iyo taalada daljirka daxsoon oo aan barnaamijyo nabadda iyo horumarka dalka uu uu leeyahay aan kusoo bandhigno innagoo dadka aan ku kulanno halkaas ee dhallinyarada u badan aan ka wacyigelinno habkii nabadda iyo horumarka dalka ay uga qayb qaadan karaan islamarkaana ay door muuqda ay ka qaataan nabadda iyo horumarka hadda dalka uu hiigsanayo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo aan badanaa ku dhiirigelinno inay la shaqeeyaan ciidamada amniga maadaama ciidamadu ay yihiin eh, bulshada kugu adeegayo islamarkaana ka dhicinayo cadowga iyo qofkii dhibaato wada ee bulshada ku dhex jira marka fariimaha aad sheegta wacyigelinta ee nabaddaad kaga qayb qaadanaysaan sidee dadkaad la kulantaan oo dhallinyarada u badan ugu gudbisaan maxayse yihiin fariimahaad gudbisaan haddaad qaarkood inoo sheegtid fariimahaas horta aaday u fara badan yihiin eh, xarunta abwaano iyo hal abuuro kala duwanna waa leeyihiin oo rag iyo dumar isugu jira waxaa ka mid ah mid la yiraahdo dhallinyaro een, waxay ku bilaabanaysaa dhallinyaro haddii ay dhiman iyo hadday dhoofayaan cid dhibsataan jirin oo iska cadda haddii la dhibsan lahaa ee waxbaa laga qaban lahaa dhowr sanoo tegay dhaayuhu ma ay arag dhallinyaro quwad badan oo waxaa dhameeyey rasaas waxay ku dhinteen bado waxay ku dhaawacmeen dagaal waxaa la dhantaalay jirkooda waxay dhooban yihiin jidoodkoo waxay dhowrayaan ma oga waxaan dhaar ku mari lahaa dhallinyaradu dharaartay xaqiiqada dhugtaana isu dhiibaan gacmaha inay dhisi doonaan dalkooda dheeli u diidi doonaan cadowgii ku dhuuntana ay ka dhex qaban doonaan shacabka kii dhibaato kuwadana dhufays ay ogala doonaan kuwaan iyo kuwo kaloo aad u fara badanaa ka mid ah ee, tan waa dhallinyaro dhallinyaradana awoodeeda in dhanka wanaagsan looga faa-ideysto ayaan ku talinaa mar kasta kuna wacyigelinaa Ee, waxaa kaloo ka mid ah ee, maansadan kale oo aan bulshada iyadana ku wacyigelinno mar haddii ilaahay ololkii iyo colaadihii ulxumadii iyo dhibaatadii naga saaray ogtii sow inaan israacno istikfaarka badinno ujeedada mideenno awaamiirta qarankana aan wada adeecno adkeennaa maaha arigaba hadduu dido midda gees u oradaa bahalkaa aqdaamtee soomaaliay ogaado noqda ol iyo diirkeed iyo udub iyo tiirkiis eega wixii lasoo maray inta maqneyd een ogeen aan gaarsiiyey warkaygee aayar iyo dhagaysta muqdishadan aad u ballaaran hal irid inay lahayd ord lagu mari jiro cadow nagu ugaaran jiray farjanna la oran jiray lagu anfariiri jiray ma ogtahay alle leh oogada cadceedu iyo dayaxa la aadee halka laga arooriyo untiyaha maxay dhigay aada kale waxay tahay ibni aadamkoo idil waxa loo abuuro ifka loo dulkeenana waa inaan ogaanaa ilaahay adeecnaa amarkiisa raacnaa argagixiso la dirirnaa ubadkana waxbarashada iskuullada ha loo diro aayaheenna weeye tan noocay ka mid taha fariimeena Een, fariimaha kalead sheegtay nabadda aad kaga qayb qaadanaysaan siiba tan dhallinyarada maxaa ka xusata bulshooy nabaddu waa maciin macaan weeyaan la hubo musbaax weeyaan qurxoon mataan weeyaan kusida bulshooy nabaddu waa macaan nafluhu kama maarmayaan muuqaalka qofkay dhistaa cadaaladda loo maraa mugdiga way kaa wadaa macnaha nabadda iyo qiimaheeda ayaan bulshada u bidhaaminaynaa si ay iyaguna ay uga qayb qaataan ololaha nabadda iyo horumarka lagu baadigoobayo laguna xijinayo nabadda aan hadda heesano marka sidee idiin arkaan dhallinyaradaad kula kulantaan qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo fariimahaad gudbisaan Een, horta aad bay noo soo dhaweeyaan ee, dad badan oo nagu soo biiray intaan howshan muddada bisha aan wadnay oo aada u fara badanaa jiro iyo qaar hadda codsiyadooda aan hayno oo aan rajeynayno inay iyaguna ka mid noqdaan rool modelada nabadda iyo horumarka dalka ee dhallinyarada ah ee aqoon-yahanada ah ay ka mid noqdaan doonaya dadkaasna waan kusoo daraynaa doalidmo cid walba oo soomaaliya oo nabadda iyo horumarka danaynaysana aad baan usoo dhaweynaynaa marka ujeedada idinku dhalisay inaad tallaabooyinkan qaadaan oo aad fariimahan wacyigelinta ka sameysaan magaalada muqdisho maxay tahay baad dhihi kartaa sababaha nugu dhalisay inaan xaruntan nabadda iyo horumarka aan ugu magac darnay aan aasaasno ah, fariimahan aan ka bilowno magaalada iyo wacyigelinta eh, waxaa ka mid ah dhibaatooyin dhow iyo kuwo aada u fog labadaba siiba kuwii ugu dambeeyay oo aan ka xusi karno dhacdadii eh, hoteelkii eh, liida ku yeelay iyo kii s y l oo dhalinyaro iyo dad shacaba oo aada u fara badan oo aan waxba galabsan ay ku waxyeeloobeen iyo kuwii kale oo ka horreeyay oo goobaha bulshada isugu yimaadaan indhaha inaan ka tiranano waa damiirkeenna iyo dadnimadeenna waana siin weysay Ee, xaruntan sidaas ayay ku asaasantay oo aqoon-yahano dhalinyaro ah ayaa gacmaha howsha howsha kula jira fikraddanna iyagaa lahaa
kaasi waxa uu ahaa saadiqa cabdulqaadir axmed oo ah gudoomiyaha xarunta nabadda iyo horumarinta magaalada muqdisho waxa uu magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a seenab abukar caashacuude haddii dhinacii heesaha in badan lanaga sugayaa filya aad iyo aad maxaad inoo soo qaban lahayd Een, ah, cabdiljabaar al khaliiji mar uu hadlayay ismaaciilow goor dhaweyd markaan ka hadlaynay ninkii joogay burco iyo kii washington is wareysanayay haye wuxuu yidhi beri baa aabbahay soo wacay Hay.
waraabow xaggaa joogtaa buu yidhi markaas waxaan ku yidhi war meeshaan joogaa aaqroon baa ka shishaysa wuxuu rabay inuu tilmaamay siduu u soo fogaaday aad iyo aad aad iyo aad cabdiljabaar al khaliiji codkiisa macaan ayaan dhegaysanaynaa iyo heestiisa dhudi
لندختر عشق كما دايو لندختر عشق كما دايو وداد الكرسي كما دفتي لندختر عشق كما دايو لندختر عشق كما دايو وداد الكرسي كما دفتي وداد الكرسي كما دفتي intaan dhowrayn dhabataana dhalkii qoraxda idhehda jirto waniyane waniyane aniga nugta isdhala rogay intaan dhowrayn dhabataana dhalkii qoraxda idhehda jirto waniyane waniyane aniga nugta isdhala rogay layidhaa hordada dhayaalo runta qooniga anfacigaoo uu seexda sidii gallaankii miyaandhudiye dhakoolaayo miyaandhadhasha wax la dhigo dhayudhayu dhayudhayu dhayuu dhankaaga dhuganayaane
heestaas dhudi iyo cabdijibaar alkhaliiji haddaynu intaas kaga nimaadno haatan nacaash cude waxaan soo qabanayaa barnaamijka ama xubinta ciyaaraha ayaa aad laynooga sugaya waa axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno waxaa caawa iyo galabta dhici doono ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan dalka andora ayaa la kulmi doona waddanka moldova siraleona waxa ay marti gelin doontaa gabon lagestainen iyo for ireland ayaa is arki doona ukrain waxa ay marti qaadi doontaa kooxda dalka wales halka sloveniana ay u safri doonto dalka waqooyiga ireland dhinaca kale golhayaha xulka kubadda cagta ingiriiska iyo kooxda stoke city jack batland ayaa seegi doona ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ee dhacaya sannadkan ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay xulka ingiriiska saddex iyo laba kaga adkaadeen xulka dalka jarmalka sabtidii oo ahayd ciyaar saaxiibtinimo eelawareedyo ayaa sheegaya in ciyaaryahankan uu garoommada ka maqnaan doono ugu yaraan saddex bilood sidaa darteedna maadaama koobka qaramada qaaradda yurub uu dalka faransiiska ka bilaabmayo kow iyo tobanka bisha juun ee sannadkan waa xataa macnaheedu uu yahay inuusan ka qaybgeli karin ciyaaryahan badland ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku yidhi baaritaan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu jabay anqowgaygii sidaa darteedna aad ayaa uga murugsanahay arrintaasi dhinaca kale weeriyahanka kooxda b s g iyo xulka dalka sweden salatan ibrahimofij ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxo badan oo ka tirsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska ay rajaynayaan inay la siixdaan isaga xagaagan soddon afar jirkani ayaa waxaa la filayaa inuu ka tago kooxda b s g dhammaadka xil ciyaareedkan markaasi oo qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi uu ku egyahay waxaa dareynaya kooxo badan oo dalka ingiriiska ka mid ah sida arsenal chelsea manchester city iyo manchester united mar wax laga weydiyey suurtagalnimada ah inuu u dhaqaaqi karo dalka ingiriiska ibrahimofij waxa uu yidhi haa waxaa jira xiise halkaas igaga imaanaya taasi waan qiri karaa balse waynu arki doonaa halka tani ay ku dambayso waa sida guurka oo kale waa in labada dhinaca isdaneynayaan sidaa darteedna haddii taasi la helo way dhici kartaa in aan la midoobo koox ka mid ah kooxaha dalka ingiriiska dhinaca kale macallinka xulka kubadda cagta dalka ingiriiska roy hodson ayaa waxa uu ku adkaystay in weeriyahanka iyo kabtanka xulkaasi weyn ruuni uu weli qayb ka yahay qorshihiisa koobka qaramada qaaradda yurub inkastoo ay jirto in xulka dalka ingiriiska ay si wanaagsan uga adkaadeen xulka dalka jarmalka iyadoo uu ka maqnaa weyn ruune weeriyahanka kooxda man united ayaa waxa uu iminka ku maqan yahay dhaawac hase yeeshee waxa uu roy hodson sheegay in ruune weli uu yahay kabtankiisa islamarkaana aanu mustaqbalkiisa mugdi ku jirin markii xulka ingiriisku ay ka adkaadeen xulka dalka jarmalka ayaa waxaa soo baxay warar badan oo warbaahinta isla dhex maraysa oo sheegayay in ka maqnaanshaha weyn ruune ay tahay wax u wanaagsan xulka dalka ingiriiska ciyaaryahanka kooxda tottenham ee sagaaliyo toban jirka ah dale ali oo kulankaasi ka ciyaarayay lambarka tobanaad ayaa waxa uu muujiyey ciyaar aad u wanaagsan isagoo ay si aad isku fahmayeen ciyaaryahan harry kane oo ah weeriyahanka xulka dalka ingiriiska iyo kooxda tottenham oo isna labiyo labaatan jir ah waxaana taasi ay hogaamisay warar sheegaya in laga yaabo in ruune laga tago ama ugu yaraan uu ku soo bilaawdo kursiga keedka marka la gaaro koobka qaramada qaaradda yurub si kastaba roy hodson ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan weyn ruune uu u qalmo xushmad ka badan tan iminka loo muujinayo waxaana uu yidhi hal kulan oo aynu badinnay weyn ruune la'aantiisa macnaheedu ma ahan in weyn ruune aynu ka tegi doonno xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh ayaa xubintaasi ciyaaraha soo diyaariyey soona jeedinayay ismaaciilow fanaaniinta xasan aadan oo kale horta waa fanaankaaga koobaad sooma aniga xagga fanaanka wuxuu ka mid yahay fanaaniinteyda koowaad waa garta marka xasan aadan waxaa la yidhaahdaa waa fanaanka da' walba iyo fanaanka gees walba oo soomaali joogta la hadla tusaale ahaan markaad dhinacaas koonfurta aad hasanow eedinga looga yaqaana oo album kasta oo uu sameeyo xasan aadan oo heese ku jiraan xabad afmeeya ku tuuraan hal maayo ku daraa because Hey.
sababtoo ah ma raba inuu lumiyo shacbiyadda uu ku leeyahay dhinacaas marka yaad inoo soo wadaa cabaaradan soo marka aragtay marka dhinaca kale fanaaniinta marka fanaaniinta dambe hadda inta badan waxay markay album soo diyaar hal heeso waxay ku daraan banaadiraya marka waxaan siri shacbi shacbiyaddii oo weli la isku haystaa mare marsolo berdhowdaan wareysanaa waxaan ku iri mare marsol mudug baad ka timid mudugna een, afka arraxa markuu ku adag yahay marka sidee kuugu suuro gashay inaad heese banaadirya qaado markaasay tiri mudug baan ka imid ma anigaa wax u daahaya Hay, hay, hay.
marka hadda waxaan soo wadaa jabaal qurux oo ila dheel faraxiyo fiska oo hees banaadirya ku luqaynaysa
heestaas jamaal qurxlow ee farxiya fiiska ay qaadayso waxay gebagabo u tahay idaacaddaiyada duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta caasha cuudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.